إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluuq lmaraam min adilat اlaxkaam kitaab طahaara ayaan ku dhex jirnay baab lxayd ayaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay xadiidka caaisha radia allahu tacaala canha waxaan caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi lamaa ji'naa markaan nimid sarifa meesha magaceeda la yidhahdaa sarifa sarifa waa waadi u dhaxeeya maka iyo madiine waddada madiine iyo maka isku xirta dariiq ku yaalla weeyo maka ku dhow oo hadda uuba gaarayba dhismihiiba kaas weeye marka waa maka agteeda aheed lamaa ji'naa markaan nimid sarifa sarifa meesha la yidhaahdo waa xajatulwadaac sanadii tobnaad markii nabiga sala allahu calayh wasalam uu xajka soo aaday la socotay marka xajkiiyay ka waramaydaa lamaa ji'naa markaa nimid sarifa meesha la yidhaahdo xidtu waan xayday xayda igu dhacay fa qaala nabiyu nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam ifcalii samee maa yafcalu lxaaju qofka xaajigaa wuxuu sameeyo hayra laakine allaa taduufiiha dawaafin bilbeyti beytka xataa tathurii ilaa aad ka daahir noqoto muttafaqun calayh fii xadiidin dawiilin bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen xadiid dheer ayay iskaga waafaqeen xadiidkan caaisha bint abi bakr sidiiq radia allahu tacaala canhaa waxay ka warramaysaa xajkii xajatulwadaac ayay nabiga la soo baxeen marka ay sarifo soo gaareen marka sarifa oo sidaan soo sheegnay waadi dhanka waqooyi ka xiga magaalada maka ee waddada maka iyo madiine isku xirta ku yaalla haddana dhismuhu gaaray meeshaas markii la marayo ayaa nabigu sala allahu calayh wasalam maalin maalmaha ka mida wuxuu ii soo galay tiri anoo booyaya markaasuu yidhi yidhi maa yubkiiki maxaa kaa booyisiinaya markaasaan idhiyay tidhi waxaan la booyayaa waxaanba jeclaaday tihi sanadaanba inaan xaj soo aadin sababtoo ah waxa weeyaan caadadiyaa ii timid markaasaa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam fa ina dalika shay-un katabahu llahu calaa banaati aadam arrintaas oo caadada ah waa shay ilaahay ku qoray oo ku qadaray gabdhaha nebi aadan ka soo farcamay ee fafcalii maa yafcalu lxaaj ee samee waxa xaajigu sameeyo oo acmaasha qofka xaajigaa sameeya dhammaan samee hayra allaa taduufii bilbeyt xataa tadhuri laakiin beytkaa dawaafin ilaa aad ka daahir noqoto halkaas marka waxaa kuu caddaaday gabadha oo caadada qabta inay samayn karto dhammaan acmaasha qofka xaajigaa sameeyo marka laga reebo dawaafka marka dawaafka laga reebo dawaafka asaga ma bannaana gabadhu inay dawaafto waxa weeyaan iyadoon daahir ahayn sida qof walba aysan ugu bannayn xataa ragga weysada iyadoon u dhowrnayn ma dawaafi karaan raggana iyo dumarka waa isku mid waxaa la rabaa qofku markuu beytka dawaafayo xadaulakbar iyo asqar labadaba inuu daahir ka yahy xadaulakbar wixii qubays waajibiye waa inuu daahir ka yahy xadaulaqar wixii weysaqaad waajibiyena waa inuu daahir ka yahy marka qofka markuu beytka dawaafa salaada oo kale wey dawaafka nabigaaba yidhi sala allahu calayh wasalam dawaafka beytka la dawaafaa waa salaadoo kale keliya waxay ku kala duwan yihin yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam ilaahay wuxuu noo xalaalay inaad hadli karno markaan dawaafayno laakiin markaad ku jirto salaada ma hadli kartid intaasay ku kala duwan yihin ee waxaan qayr ahayn ha ku hadlayna markaa dawaafayda marka dawaafayda qof waa weydiin kartaa imisaan maraynaa dawaafka waa dhihi kartaa laakiin toddobaadii maxaa noo dhiman dawaafka meeqaan marsiinaynaa kii shanaadaan ku jirna u kuleeya khalaas labaa noo dhiman waa wade laakiin salaada maad ku jirto ragcadaan maraynaa qof ma dhihi kartid mamnuuc wey intaasay ku kala duwan yihin wax aan qayr ahayn ayadana inaad ku hadasha lama rabo laakiin waa inaad xadaulakbar iyo xadaulaqar labadaba daahir ka ta rag iyo dumar waa isku mid marka xadiidkan meesha wuxuu ugu soo arooriyey wuxuu ka hadlaayey waxa wey waxyaalaha ka xaaraamta ah waxa weeyaan gabadha markay caadada qabto waxyaalaha ka xaaraamta ah horay waxaan u soo ogaanay gabadha marka caadada ay qabto ninkeeda inuu u galmooda xaaraan inay ka tahay weliba kabiira min kabaa'ir dunuubna ay tahay hadduu xalaashadana islaamka uu uga baxayo marka labadooda iyaduna inay ku adeecda waa ka xaaraan taas waan soo ogaanay xadiidkii anas ibnu maalik ayaan ku soo ogaanay oo uu yidhi nabigaa yidhi sal اllahu calيه wasalam isnacuu kulla shayin ila nikaax galmooshadu waa xaaraan xadiidkii ka dambeey caaishana waan ku soo ogaanay waxaan kadib xadiiskii cabdullahi ibni cabaas oo kafaarada sheegayey dhammaan intaasoo dhan waxaan ku soo ogaanay gabadha caadada qabta ninkeeda inuu galmoodaa xaaraan inay ka tahay waxa ka xaaraanana ay tahay inuu uga galmoodo farjiga ee inta kale inuu ku istimtaaca ay u xalaal tahay waxaan kaloos ku soo ogaanay xadiiska abi saciidin alkhudriy in gabadha caadada qabta salaad inay tukataa waa ka xaraan hadday tukatana kama ansaxaydo waxaa la rabaa salaada inay iska daydo haddow markay daahir noqotana inay salaaddii soo qallayda lagama rabo waxaan kaloo ku soo ogaanay xadiidka abi saciidin soonkana waa ka xaaraan ma soomi karta gabadh caado qabto laakiin markay hadhow daahir noqoto soonkii waa soo qallayne saddexdaas dersigii horaan ku soo qaadannay dersigaanna waxaan hadda qaadanaynah noogu darsamay dawaafkuna waa ka xaaraan gabadha hadday caado qabto inay dawaaftaa waa ka xaaraan horay aan u soo ogaanay musxaf qaadidiis waxa weeyaan qur-aanka akhrintiis inuu ka xaaraan yahay horaan uga soo hadalnay horaan uga soo hadalnay masjidka inay iska dhex fadhiisato ayadana khilaafaa ku jiray laakiin waa ka soo hadalnay waxaan kaloo xadiiskan ka qaadanaynaa acmaasha xajka oo dhan gabadhu inta kale waa samayn kartaa waxa weeyaan gabadha iyadoon daahir ahaynay xajka xidho kartaa cumradii ay xidho kartaa waa iska qubaysane ayadoon daahiraynu qubaysane qubaysa iska qubaysane sida asmaa bintu cumays ba ay samayday un marka sidaasoo kale weeye xataa haddii iyadoo dawaafka dhexdiisa ku jirto ay caadadu ku timaado khalaas dawaafku waa bura dawaafku waa bura sida jamaahiir ahlicilmi ay ku tageeno maalikiye iyo shaaficiye iyo xanaabile iyo qayrkoodba leh sidaas weeye laakiin acmaasha kaloo dhan ayay samay kartaa acmaasha kaloo dhan ayay samayn kartaa oo waxa weeyaan inay soo xidhato waxa weeyaan inay mina ay tagto maalinta sideedaad habeenka sagaalaad ku hoyato maanta sagaalaad ay tagto carafaad habeenka tobnaad ay musdelifo soo hoyato waxa weyan dhagaxeedii ay tuurato tintii ay gaabsato xoolihii ay qasho dhammaan acmaashaas waa samayn kartaa acmaashaasoo dhan waa samayna kaliya waxaan loo ogolayn dawaafkii sacyiguna hadda dawaafku ka dambeeya haddaysan marka hore dawaafkii soo dhammayn sacyi ma samayn karto laakiin markay dawaaf dhammaydo kadib sacyiga waa samayn kartaa iyadoo dawaafkii dhammaydo hadii cadow u timi marka taas ayaan halkaana ka ogaanay wa can mucaad mucaad waxaa laga waraa radia allaahu canh annahu mucaad saala nabiya nabigu weydiiyey sala allahu calayh wasalam maa yaxilu waxaa xalaal uga ah lirajuli ninka min imra'atihi sawjadiisa walxaal hiya xaa'idun ay xayd qabto qaala wuxuu yidhi nabiga maa fawqadisaari wixii gogoradda ka koreeya uga xalaal ah macnaha xudunta wixii ka koreeya labada jilibna ka hooseeya weeye rawaahu abu daawuud ayaa wariyey wa dacafahu waana uu daciifiyey abu daawuud sheekh naasiudiin albaani laftigiisa waa daciifiyey oo sunan abi daawuud iyo mishkaatu masaabiix iyo daciifu jaamici saqiir intaba waa ku daciifiyey sababta uu u daciifiyeyna abu daawuud xadiidka sunanka waxa weeyaan waa laba cilo cilada ugu horeyda inqiaac ayaa ku jira oo sanadka inqiaac ayaa ku dhex jira waxaa loo wariyey sidaan xadaanaa baqiyat bnu waliid can sacad alaqdash wa huwa ibnu cabdilaahi can cabdiraxmaan ibnu caa'id alsdi qaala hishaam wa huwa ibnu qurdi amiiru ximsa can mucaad ibnu jabal xadiidka sidaasaa loo wariyey inqiaaca ku dhex jiro cabdiraxmaan ibnu caa'id mucaad ibnu jabal waxba kama maqal ninka mucaad ibnu jabal wax ka warinaaya aan waxba ka maqal waxba kama maqal taas waa mid cilada kaleeto oo ku jirtaa waxay tahay nin la yidhahdo sacad ibnu cabdullaahi alaqdash waa daciif sida cabdulxaq alishbiili uu yidhi taasuna waa mid weliba sanadka waxaa kaloo kusii jira dabaqiyat ibnu weliid oo caan ku ah tadliiska cancanuna ku wariyey cancana ayuuna ku wariyey cancana hadduu ku wariyeyna markaa waa daciif oo axaadiiu baqiya laysat alaa laysat naqiya fakun minhaa calaa taqiya aada iskaga ilaali xadiisiisu nadiif maahane waa kuu dhihi jira ahlucilmigu marka baqiyat bnu weliid oo mudallisaha ku jira ahad xadiidkanna cancana ku wariyey sidaas darteeda ayuu daciif u yahay inqiaacna waa ku jiraa weliba nin kaloo daciifana waa ku jira oo la yidhaahdo sacd bnu cabdilaahi alaqdash marka xadiidku sidaas darteed ayuu daciif ku yahay xugun ahaan xadiidku wuxuu faa'iiday lahaa in ninka waxa u xalaasha sawjadiisa ay tahay marka ay caadada qabto wixii ka koreeya xudunta oo gogoradda ka koreeya inay saas ahaa laheed laakiin horaan u soo ogaanay xadiidkii anas ibnu maalik oo nabigu uu yidhi sala allahu calayh wasalam isnacuu kulla shayin ila nikaax nikaaxa macnaha waa galmooshada waxa weeyaan makaanka ilmuhu ka dhashaan uu uga galmoodo taas ayaa xaaraan ka ah inta kale waa u bannaan tahay laakiin waxaan kaloo soo ogaanay sida feecan inay tahay inuu waxa weeyaan xudunta iyo labada jilib inta ka dhaxayda uu ka fogaado sababtoo ah waxaa keeni kartaa hadduusan naftiisa hana karin inuu ku dhaco wax ilaahay ka xaaraamtinimeeyey walidaa sidaas daraaddeeda nabi moxamed sala allahu calayh wasalam oo weliba dadkoo dhan naftiisa ka hana og oo wax alla ka xarimay aan marnaba ku dhacaynin caa-isho waxay tidhi nabiga sala allahu calay waslm wuxuu i amri jiray inaan gogorad xirto jirkeenna inta kaleu iska taaga jiray marka marka sida ugu fiicanna waa saas inta bannaanna waa wixii aan galmoosho ahayn inta kaleeto waa ay bannaan tahay weeye وعن أم سلمة أم سلمة وxa laga wara رضي الله عنها qاaلad أم سلمة waxay tidhi كاaنaت النفساء gabadha umusha waxay ahayd تaqcudu mid fadhiisata فيi cahdi rasuuل اللaahi waqtigii rasuulka صلى الله عليه وسلم baعda نiفاasiha markay umusho ka gadaal aربaciiنa aفaرtan rawaahu الخaمسaةu شhantiyaa wariyeen ila النaساaئiya نaساaئي maahane wlafdu lafdiguna liabi daawuud ayuu u sugnaaday wa fii lafdin waxaa ku sugnaaday oo abu daawuud u sugnaaday walam ya'murha nebiyu nabiguna ma amrin sala allahu calay wasalam biqadaa'i salaati nifaas salaaddii umusha ku tagtay in lasoo qalleeyo wa saxaxahu lxaakim xaakim ayaana xadiidka saxiix yeelay xadiidka aimo badanaa qawiyeeyey imaamu nawowi majmuuca xasanuu kaga dhigay sheekh naasirdiin albanina xasanu irwaa lkhaliila kaga dhigay xaakim waa saxiix yeelay xaafid dahabina waa ku waafaqay marka waa xadiid qawi ah xadiidku wuxuu faa-iideynayaa gabadha umusha ah ee umusha waqtigii nabiga sala allahu calayhi wasalam afartan inay salaada ka joogi jirtay macnaheeda waxay tahay gabadha markay umusho waqtigii nabiga sala allahu calayh wasalam ilaa afartan ay salaada ka joogi jirtay macnaha haddaan dhiiggu ka hor ka go-in weeye haddaan dhiiggu ka hor ka go-in hadduu dhiiggu ka hor ka go-o hadduu dhiiggu ka hor ka go-o waxa weeye waa waajib inay tukataa caaway umushay usbuuc markay joogta dhiiggii waa ka go-day waajibay ku tahay inay tukataa markaas waajibay ku tahay inay tukataa umana bannaana inay tiraa weli afartankii ma gaarin mas'aladaasna waa mas'alo dad badan ay ku dagan yihiin dad badan ayaa ku dagan oo dumar badanoon haddee diinka dhegaysanoo meelaha diinta lagu akriyo aan tegin ayaga waxay iska haystaan afartankii weli kama bixin saasay taariku salaadku noqone taariku salaadkuna muslimba maaha soo ma ogi halaagaas marka yaa ka mas-uula waxaa koow ka mas-uula nafteeda waxaa laba ka mas-uula ninkii ilaah yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara ehelkiinna iyo naftiiba naar ka badbaadiye zawjka qaba amaamallahi waxbaa laga weydiina maxaa yeele isagaa la rabay inuu baro axkaamta daruuriga ah ee maalin kasta gabadhan ku imaanaya ee dahaarada ku saabsan laasim waajibay kugu tahay ilahay hortiisa waa lagu weydiinaya bar haddaad adigu taqaan haddaadan aqoonna goobaha lagu barto u dir waajibay kugu tahay salaada la-aantaas ku dhacday marka gabadha nifaaska xad ugu yaro ma jiro waxay ka cabiraan ahlucilmiga gabalkood dhiigga umusha waxaa ugu yar hal mar intii mar soo boodo bis majatun qaana saasay ka cabiraan bis hadduu yidhaaho dib usoo laaba diido waajib waxaa ku inta qubaysato dahaaro qaadato inay tukato hal maru dis soo yidhi waa soo laaba diido waajibay ku inay habeenkaas habeen ku xiga salaadiiba marba hadduu soo laaba diido marka umusha dhiigeedu waktiga uu ugu horeeyo go-ayo waktigii ka bilaabato male wakti ay ka bilaabato ma laha mar alla markay dhiigu ka go-o waxa weya gabadha laasim way inay tukataa inay tukataa amaa aakirka halkaa ugu dambayda halkaa ugu dambayda qowlkaas ayaa khilaaf badanu ku jira aimada gabadh waxay idhahdeen toddobaatana ugu dambayda toddobaatan markii la gaaro toddobaatan habeen ay joogto hadduu joogi diido waxa weeye waa in ay gabadhu iska qubaysataa wixii ka dambeeya waa dhiiggii oon soo ogaano istixaadada waa damulfasaad weye waa jiru gabadha waa inay salaadeedii bilowdaa madaahibta gabadha waxay dhahdaan maye lixdana ugu dambayda sida shaaficiyadoo kale lixdan marka la joogo hadduu go-i diido wixii ka dambeeya waa damulfasaad waa dhiig jiraan salaadeedii waajibay ku tahay inay bilowdaa aimada gabadha waxay ku tageen muddada ugu badano ugu dambaydaa inay tahay afartan waa madhabka xanafiyada iyo xanaabilada waana halka qowl ee daliille marka taxdiid la yidhaha hal la xadeeye marka la yidhaha qolada toddobaatan tiri hal xadiis ma haystaan ee waxay leeyiin gabdhihii aan ogaano raarraadinay oo raarraadinay waxaa ugu badnaaday waxa weeye li toddobaatan waa aragna dhiiggii mar haddii la arkayna xukunkii waa inuu taagnaadaa lianna alxukma yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman qolada kaleeto lixdan ay ku xadeeyeen ayagana hal daliil ma haystaan laakiin waxay haystaan istiqraa wax la idhahdaa istiqraa waa raacraacnay leeyihi gabdhihii sham joogaa la weydiiyey midii kugu baneed dhiig meequu kula gaaray lixdan waa ka tagnay masaraan ku wareegnay dhiigga sidii loogu wareega gabar walba loo weydiinaya tii ugu badneed lixdanay kusoo jarta waxaa la tegay halkaas iyo xijaas xagga iyo xagga loo dhaqaaqay yaman meel kasta haddii la tegey istiqraa taama lagu soo samey istiqraa taamo kale ma jira laakiin istiqraa oo naaqisa weyn ila gabdhoo dhan looma tegi karee markii la tatabucay lixdan uu ku dhammaaday ha yidhahdeen ahay mar haddii dhiiggii joogana xukunkiina waa jooga gabadhi waa umul lianna alxukma yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman halkaasay ka bixiyeen qolooyinkan waxay yidhahdeen maya afartana ugu dambayda maxaa yeelay shayga tawqiid ah waqti in la xadeeyo daliil la-aan layskama xadii karo haddii kaleeto waxay iska noqonaydaa iddicaa iska sheegasho marka daliilkuna afartanuu leey afartanuu leey marka qowlka daliil ahaan qowlkaasa ugu xoog badan oo afartan kale maxaa yl xadiiska haabitkaa ayuu haystaa ibnu cabdilbari wuxuu yidhi walaysa fii mas'alati akari nifaas nifaaska dhiiggiisa xadka ugu badan mas'alada ah mawdicun lilitibaaci wataqliidi ilaa man qaala bilarbaciina qowl oo itibaaca oo daliil la raaca lahu ma jiro ilaa qowlka afartan yidhi maahane fa inahum asxaabu rasuulilaahi waa saxaabadii rasuulka wax afartan yidhi saxaabadii rasuulka weeye walaa mukhaalifa lahum minhum hal qofoo u khilaafayn laguma hayo saxaabadii rasuulka hal qof oo khilaafay oo afartan ku khilaafay lama oga awsadku ibnulmudir kusoo raray awsadka ayuu kusoo raray soo ma jeedin waxa weeyaan qof khilaafay looma hayo sidaas ayuu yidhi sidaas ayuu yidhi shawkani wuxuu yidhi adilada tusaydan dhiigga umushu afartan inuu u dambeeyo oo afartan uu ku dhammaado waa adilo isxoojayda oo gaartay xad ay u suubato in la daliishado sidaas ayuu yidhi imaamu tirmidi wuxuu yidhi ajmaca ahlulcilmi min asxaabi الnabiyi wالtaabiciina waman bacdahum calaa ana nufasaaa tadacu salaata arbaciina yowma ilaa an tara duhra qabla dalika fainaha taqtasilu watusali afartan inay sugaydo ayay ku ijmaaceen ahlucilmiga oo saxaabadii nabiga iyo taabiciyaalkii ah iyo kuwa ka dambeeyey macnaha ilaa afartan hadduu dhiigu socdo wey kadib isaga wixii ka dambeeya kama hadlayo tirmid haddii ka hor ay daahir noqotana waxay ku ijmaaceen inay dahaaro qaadanaydan toqdaysato tukayda ee ma aha weli afartankii ma gaarin masale katara weeye halaag ah taas oo in gabdhaha ay midba midda kale sii gaarsiido oo gabar muslimada oo salaadu ku waajibtay aysan waxa weeye salaad la-aan noqon masaladaas waa masl masalo muhiim ah masalo muhiim ah waa maxay gabadha waa umul goormaa la dhihi kara goormaa waa umul la dhihi kara caruur nool oo dhawaaqa inay dhashaa kaliya miya maya hadday caruur nool dhasho mid mayda hadday dhasho waa isku mid tan kale caruur dhicis hadday dhashona waa lamid waa la mid marba hadday dhasho ilmo la og yahay inay insaan yihiin oo waxaan ay insaan u yihiinba khalaas wey waa umul haddii la hubsado inay insaan ba yihiin xataa dadka caadigaa haddaysan gara karin oo yidhahda war hilibkaan wixii annagu garan mayno gabdhaha umurisooyinka afaro hadday fiirido oo afar umuriso oo lagu kalsoonyaho diin laho akhlaaq fiican laho diin lagu yaqaano hiqaad ah ay yidhaahdaan annagaa fiirina waxaanu waa banu aadam bilowgiis hadduu meesha kusii jiri lahaana suuraduu yeela lahaa hadduu suurad yeesha iska badaa hadduu suurad leeya cadka hilibka iska badaa oo il iyo gacan iyo lug lagu arkay kaas iska badaa kaas waa umuum laakiin haddii waxa weeyaan ay inta fiiriyaan yidhaahdaan hadda suurad male laakiin waxaanu banu aadam bilowgiis waaye gabadhaas waa umul saas darteed salaaddii waa iska dayni intay ka qubaysay taas waa la fahmanu malayna aimada gobolkood inay wakti u xadeeyaan isku dayeen waxay yidhahdeen siddeetan iyo kow habeen haddii ilmahaas caloosha ku gaareen khalaas wey ilaa mudqadii siddeetan iyo kowday ka bilaabanay afartan meliyay ahaayeen afartanna dhiigay ahaayeen afartanka ku xiga hilibay noqonayeen cadiliba soo maaha khalaas marka intaasoo dhan marka gabadhu waa umul dhiigga hore halkuu ka bilaabana gabadha markay fooshu qabata dhiigga ka imaana xooye shaaficiyadu iyagu waxay qabaan dhiiggaas labuu mid noqon karaa waa xayd ama waa damulfasaad oo salaaddii waa laga rabaa inay tukanto nifaas wuxuu ka bilowdaa caruurku markuu soo baxo xataa caruurka iyo dhiigga la socda ma ahanay leeyi kan la socdaa nifaas ma ahanay leeyi kan la socda sheekh maxamed saalex uthaymiin risaala uu dimaa'da ka qoro oo gabdhaha dhiigaga ku dhaca uu ka alifay wuxuu yidhi shekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi gabadha marka ay foosha qabato dhiigga ka yimaada nifaas weeye gabadhaas waa umul salaad iyo midna lagama rabo waa umul gabadhaas marba hadduu dhiigu bilowdo fooshiina ay tahay lagama hadlaayo gabar iyadoo uurla inta juugu ku dhacday dhiig ka daatay kaas waa damulfisaad salaadii waa laga rabaa kaas ee waxaa laga hadlaa waa dhiig xanuunkii la socdaba oo siday u xanuunsanayo dhiig u socday umushayba waaba isku xidhiiraan sooma jeedin kaas wuxuu leeyahy shekhu islaam ibnu taymiya waa dhiiggii nifaaska salaadna lagama rabo ama saddex maalmood ha socdo ama laba maalmood ha socdo imaamu nawowi wuxuu majmuuca ku yidhi saaxib alifsaax ayaa xikaayooday wej shaaficiyad ah dhiigga gabadha marka ay foosha tahay imaana inuu yahay nifaas xayla aafaartii wilaadadu ka mid yihi waa wej shaaficiyadana sidaas darteeda sidaasaana waafaqsan yusriga shareicada shareicada islaamka fudaydaa lagu yaqaan oo qawaacidka shareeca islaamiya waxaa lagu yaqaan ilaahay weyna subxaana wa tacala inuu fudayd ka dhigay gabar foolanayda oo dhiiggu qubanayo in la yidhahdo salaadiina waa lagaa rabaa dliilna loo hay gooniya oo qaciya dliil hay haddee waa dhammaatay qiyaas mar dliil gooniya aan lahayn yusrigaas ayaa qowlkaasa kolleyba u dhow yusrigii shareicada lagu yaqiinay lakiin hadde dliil kala qaciya ma ma araganu marka gabadha marka hadday foolato xanuunna hayo dhiiggiina daadanayo waa umul wax salaadana lagama rabo marka meelahaasaan kaga gudbaynaa mid meeshuu ka soo bilaabana iyo meeshuu ku dhammaana iyo waqtiyaalkeeda